toddobiyo tobankii bishii ramadaan ee sannadkii kun afar boqol soddon iyo sagaalkii oo haatan laga joogo muddo siddeed sano ah waxaa magaalada moqokuri ee dhacda bariga wilaayada hiiraan ka dhacay weerar cagmarin ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta ku mariyeen fariisinay ciidamada dowladda federaalku ku lahaayeen magaaladaasi iyagoo markii dambe si buuxda ula wareegay guud ahaan magaalada mu'asasada alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xilligaasi ka soo saartay filim soconayey ku dhowaad labaatan daqiiqo kaasoo qayb ka ahaa taxanihii loogu magacdaray waqlud calayhim gaar ahaan xalqadiisii toddobaad filimkaasi ayaana xilligaasi si waafi ah loogu soo bandhigay guuldarrada ku habsatay ciidamadii dowladda federaalka kuwaasoo meydadkoodu ay bilqanaayeen goobta la isku fara saaray war ka soo baxay xilligaasi xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo looga hadlayay khasaaraha dagaalka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi lagu dilay lixdan askari waxaana qaybaha dambe ee muuqaalka alkataa'ib ka soo saartay dagaalkaasi lagu arkayey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u khudbaynayo dadka shacabka ah oo aada ugu faraxsan la wareegitaanka mujaahidiinta ee magaaladaasi dowladda federaalka oo xilligaasi uu hogaaminayey maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dagaalkaasi ku weysay askar iyo saraakiil muhiim u ahaa maantana waa mar kale oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab la wareegayaan magaaladan iyagoo gacanta sare ka helay askartii dowladda federaalka ee ku sugnaa muddooyinkii lasoo dhaafay magaaladaasi